kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno toddobaadkan madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu xilkii kaga qaaday agaasimayaashii hay-adaha sirdoonka iyo amniga kuwaasoo kale ahaa cabdirasaaq ciise xuseen khaatumo iyo cabdulaahi aadan maxamed cabdulaahi ulle arrintani waxay imaanaysaa xilli puntland ay dadaal ugu jirto in ay amniga deegaanadeeda ay sugto islaamar ahaantaasina dagaal xoogan ay kula jirtay kooxda al-shabaab haddaba agaasimihii hay-addii sirdoonka ee b i e da cabdirasaaq ciise xuseen khaatumo ee xilka laga qaaday ayaa v o a la hadlay waxaana uu ka hadlay dareenkiisa ku aadan in xilkaasi laga xayuubiyo kolleyba dee madaxweynaha dalku xilkan isagaa ii magacaabay haddana isagaa iga qaaday waxaana dhici karta haddee qofku waa la dhaliili karaa in xilkayga laygu dhaliilona waa wax dhici karta de aniguse kolleyba wax hadda aan ogahay oo kow iyo labaan ku oranayo ma jirto laakiin dalka hogaamiyuu leeyahay hogaamiyuna sidii markaa ula qumunaata uu shaqadii soo qabsanaya anigu joyce madihi waxa weeye madaxweyne dalka waa madax cabdiweli weeye isagaa xilkaan ii magacaabay hadduu iga qaadan anigu joyce madihi aan ina aqbalo maahay mid kale madihi magan waa gartay adiga shaqadaad qabatay seed u qiimeyn lahayd marka loo eego haarunow agabka aanu haysanay iyo maxay ta duruufta aan ku shaqaynaynay aniga waxay ila tahay sidii ugu bilayd ama maximum dadaalka ugu badnayd oo aan samayn karnay inaanu samaynay baan aaminsanay kaasi waxa uu ahaa agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka puntland b i a cabdirasaaq xuseen khaatumo wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay qorsheynayso in dhowaan ay waddanka ka dhaqangeliso ayna soo daabacdo lacago shilin soomaaliya wasiirka wasaaraddaasi cabdiraxmaan ducaale beyle oo toddobaadkan shir jira-eed magaalada muqdisho ku qabtay ayaa waxa uu soo bandhigay nooca lacagta ay soo daabacayaan oo qaarkood ay yihiin shan kun oo isku dheggan toban kun oo isku dheggan oo mararka qaarkeedna laga yaabo tiro intaa ka badan oo isku dheggan in la helo qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa wasaaradda arrimaha dibadda britain ayaa uga digtay muwaadiniinteeda u dhashay britain inay u safraan soomaaliya oo ay ku jirto somalilan marka laga reebo magaalooyinka hargeysa iyo berbera oo ay wasaaraddu sheegtay in iyaguna muwaadiniinta ay ka baaqsadaan ilaa iyo safarro muhiima mooye sida lagu sheegay war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda britain waxa ay britain sheegtay in kooxaha argagixisadu ay damacsan yihiin inay weeraro ka geystaan gudaha dalka soomaaliya aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qaybaha hore ee barnaamijka aad ku maqasheen wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa toddobaadkan sheegay in horumar wanaagsan ay ka sameeyeen dhinaca qaabeynta nidaamka maaliyadda soomaaliya waxa uu dhinaca kale uu sheegay in ay doonayaan inay soo daabacaan oo dhowaanna ay dhaqangeliyaan lacago shilin soomaaliya oo qaababka ay noqon doontana ay tahay shan kun oo isku dheggan toban kun oo isku dheggan iyo mararka qaarkeedna laga yaabo tiro intaa ka badan oo isku dheggan in la helo dadaadu fara badan ayaa u arka in tallaabadaasi ay tahay mid muhiima halka kuwo kalena ay xambaaraynayaan oo ay dhaleecanayaan kana digayaan in cawaaqib xumo ay keeni karayso arrintaas arrimahaasi haddaba waxay la qaadaa dhigaya maxamed xaadur nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxa uu joogaa magaalada muqdisho waxaan weydiiyey saamayn inta leeg ayay ku yeelan karaysaa lacagtaasi maxamed dhinaca bulshada marka la fiiriyo haddii ay timaaddo in ay dowladdu daabacdo horta saameyn xoog leh oo mid toosa midba intaba dalka way ku yeelanaysaa marka kowaad maxaa yeelay soomaaliya saa ogtahay dowlad dhexe oo xoog badan oo ku filan yani controlida xuduudaheeda dhan horta ma jirto waa mar marka labaad dowladda soomaaliya waxaa fahamka kala dhexayn kara maamul goboleedyada oo ayagana meel taagan waa in kaloo taagan waayo iyo garab saddexaad oo ayadana xoog badan oo aan la dafiri karin oo qayb badan oo soomaaliya kamid a controlo marka taas horta siyaasad ahaan way adkaan doontaa in lacagtaas ay socoto dhanka kale marka laga fiiriyo dabcan saa ogtaa soomaaliya ma jirin yani sili soomaaliya kunka ka yar ama ka weyn kunkiina wuu baaba-ay marka halkaas marka laga fiiriyo dalka wuxuu u baahan yahay in yani lacago lasoo daawaco systemkay doontaa ku timaado taasoo meesha ka saaraysa in lacagahaas soomaaliga u lumo halkaas marka laga fiiriyo dabcan dalka iyo dadkaba dana ugu jirta marka dhinaca kale ma kula tahay xilligan in loo baahnaa shuruucyo in la sameeyo ka hor inta aan soo daabicin lacagtan shilinka soomaaliga ee wasaaraddu ay shaaca ka qaaday si wanaagsan horta in marka hore la ogaado yani lacagta shilin soomaaliga hadda dalka yaala cadadka insulayga inta luntay waa wax loo baahnaa yahay in la ilaaliyo dareen laga fikiro yani faa'iido ama khasaaro maxay la imaan kartaa haddii lacagahaas ay soo galaan maxay ganacsatada ama dhaqaalaha dalka ay ku keeni kartaa in laga fikiro ayada meesha ku jirtay hase yeeshee sida muuqato go-aan dee wasaaradda maaliyadda ay saartay waay iyo dowladda oo muddo soo socotay ayaga waxay u arkeen in yani masaalixda dalka ay ku jirto in waktigaana loo baahan yahay in lacag la sameeyo go-aanka noocaasayna qaateen marka markastana waxay ka xoog badnaanayo yani go-aanada ay sameynayaan dowladda dhexe soomaaliya oo kooxda koontarolka soomaaliya waa tahay aad baad mahadsantahay maxamed adigaa mudan kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuurre maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada magaalada muqdisho isagoo joogay barnaamijka igala qayb galayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan intaas ayaynu kusoo gebagabaynayna dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo